wasaaradda u qaaftay ee arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan bishiiba mar la qabto la qaadatay culimada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose intii uu kulanku socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xoojinta wadashaqeynta ka dhexaysa culimada iyo wasaaradda ka hortagga fisqiga iyo munkaraadka maandooriyaha iyo ciyaal weerarada maareynta goobaha waqafka iyo masaajidda iyo sidoo kale horumarinta waxbarashada diiniga ah marka uu kulanku soo laaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland aadan faarax gaarane waxauna faahfaahin ka bixiyey qodobada kulanka kasoo baxay bismi illahi raxmaan iraxiim waxaa maanta oo taariikhda islaamka ay tahay toddobada bisha rabiic alawal kun afar boqol afartan iyo lix kuna beegan tobanka bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar inoo qabsoomay shirkii culummada iyo wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda jubbaland shirkaasoo wasaaraddu ay soo qabaqaabiso bishiiba mar runtii si guul ayuu noogu qabsoomay qodobada lagaga hadlayna waxaa ka mid ah xoojinta wadashaqeynta culummada iyo wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda jubbaland arrimaha kale looga hadla waxaa ka mid ahaa maareynta arrimaha goobaha waqafyada kahortegidda iyo waci- ka wacyigelinta bulshada arrimaha barnaamijyada munkarka fisqiga iyo waxyaalaha kale ee diinta sharciyada islaamka ka hor imaanaya oo aalaaba ka dhaca bulshada dhexdeeda sidii looga hortegi lahaa iyo tayeynta iyo diiwaangelinta qaabka loo diiwaangelin lahaa dhammaan goobaha waxbarashada ee madrasooyinka diinta islaamka lagu barto iyo masaajidyada iyo sidii loo maareyn lahaa Eh, runtii qodobada ka soo baxay eh, qodobo badan baa maaragtay yaa- yaa yaa ka soo baxay laakiin waxaa ka mid ahaa in guddiga eh, culummada matala iyo wasaaraddu ay wada shaqeyn joogta ay yeeshaan ayna ka hadlaan maaragtay waxyaalaha maaragtay eh, had iyo jeer taagan waxaa kaleeto sidoo kaleeto eh, ka mid ahaa qodobada eh, lagu heshiiyey in dhammaan eh, wasaaraddu ay diiwaan geliso eh, goobaha eh, waqafyada eh, ay jira ilaali korna ka ilaalisaa Eh, waxaan rabnaa bulshada eh, soomaaliyeed khaasatan bulshada reer jubbaland aan u sheegaynaa in goobaha la waqfay ee dadka muxsiniinta ah ama marxuum ha ahaado ama ha noolaade ay waqfeen eh, waqfka sida ay ku waqfeen maaragtay ay ay- ay ku diiwaan gashadaan Eh, waxaa kaleeto ka mid ah in eh, la tayeeyo goobaha waxbarashada een, een, een, la ilaaliyana maaragtay ama maaragtay la kormeero waxyaalaha maaragtay een, la baro duruusta culumta islaamka ee ka jira maaragtay ereyadaas Een, sidoo kaleeto ayadoo la garabsanayo laamaha amniga eh, waxay wasaaraddu oga- waxaa la go-aansaday in arrimaha munkarka eh, si een, een, la bilaabo dacwadul shaaric oo wadooyinka maaragtay dadka loogu sheego waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah inay een, adeecaan dhammaan culimmada een, waxyaalaha ay u soo jeedinayso Eh, waxyaalaha qodobada kaleeto ee lagu heshiiyey waxaa ka mid ah een, Eh, in culummada ay sharciyan ay ka hadasho goobaha eh, waqafyada wasaaradda eh, wasaaraddana ay iclaamiso Eh, in masaajidyada waxaa jira waxaa kaleetoo lagaga hadlay een, goobaha lagu tukado masaajidyada in ay jiraan masaajidyo aada iskugu dhow Een, in goobo cayiman een, wasaaraddu ay sahmin doonto oo meel eh, meelaha masaajidyada in laga dhiso u baahan een, in runtii een, ayada go-aan wasaaradda ay ka gaari karto Een, meelo waxaa jira masaajidyo isku dhow oo jamiicadanu aad ay u yaryihiin in la kala fogeeyo waa muhiim qodobada maanta laga hadlayo ayay ka mid ahayd runtii shirkan shir eh, wana- wanaagsan oo guud oo wanaagsan ayuu noogu soo dhammaaday